aqoonsigani waxa uu ka yimid kadib markii dee doorasha dhowaan ay ka dhacday bishii sebtembar afar iyo tobankeegii waddankai sweden oo doorasho baarlamankii lasoo dooranayo deetana xisbiga ku adkaadaa oo noqonayo dee xisbiga soo saaraya ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahuna markaa dowladda uu dhisayo waa parliamentary system marka laba xisbiya oo iswata ayaa ku adkaaday oo ka ballaarina ee ugu weyni uu yahay xisbiga la yidhaaho social democrat oo xaggan bidixda siyaasadoodu ay tahay waddankaana taariikhdiisa lixdankii sannadood ee ugu dambeeyey dominant ku ahaa ayaa ku adkaaday oo dowladdii hore xaggan midigta ahayd ka adkaaday oo bedelay waxaana iyaga la socda oy coalition ku jiraan xisbi ka yar laakiin weli quwad leh oo la yidhaaho greens oo dadkan aada iyo aada iskugu hawla dabeecadda waddanka ciidda iyo dhulka iyo biyaha iyo hawada iyo waxaasi dee sida loo ilaalinayo wanaagooga oo environmentalist labada ayaa ku adkaaday iyagaa coalitionka imika wata oo isku jira oo dowladda cusub dhisay ninka ra-iisul wasaaraha ee guulaystana waxaa la yidhaha stephen lover marka waxay garteen inay aqoonsadaan palestine inay tahay dee dad jira iyo ummad jirta iyo state jira inay tahay ayay aqoonsadeen marka waa wax soo kordhay wey waan gartay waxaa jira in horay kuwo kaloo bariga yurub ka soo jeedaana horey oo aqoonsadeen ka hor dee intii aan european unionka la samaynin marka tallaabadan sweden ma keeni kartaa in dalal kale ay ku daydaan waa dalalka xubnaha ka midooda yurub ee xooga badan taa intaanan ka jawaabin in yar antii ku daro falastiin gudaheega falastiin dadaalka ay ku jirto in la aqoonsado arrimo dhowra ayaa horjooga waxaa horjoogo ka mid a dee dowladda cabaas maxamuud cabaas madaxda uu ka yahay waa dowlad gabowday oo aada iyo aad maxaan ku dhahay corruptionku ku badan yahay oo kartideedu aanay aada u weyneyn inkastaba cadaawadda ha ku badnaato yuhuuddu ay ku hayse marka waxaa loo baahan yahay dad cusub oo waxbartay oo adduunyada yaqaana oo dimuqraadinimada yaqaana oo shaqada ka adag oon corruptionku ku badnayn in inay ka soo baxaan falastiin ayaa dadka badankiisu ay ku qaylinayaan falastiiniinta lafaantooduna ay ku qaylinayaan marka waxyaabaha horjooga ayay ka mid tahay inay tartan buuxa ay la galaan dowladda yuhuudda oo ay adduunyada kula tartamaan in halkaa laga soo saaro dad cusub oo kartile oo aan corruptionka aqoon oo adduunyada la hadli karaa oo qadiyadooda ka dhaadhicin kara marka su-aasha adii haddaan ka jawaabo waxa weeye sweden waxay quwad weyn bay ku leedahay iyo magac weyn bay ku leedahay wadamada reer galbeedka oo tirada waddanka ku noole ha yaraadaan oo ilaa sagaal malyunioo meelaha weeye dadka sweden ku nool laakiin waa wadan aada iyo aada adduunyada looga yaqaano galbeedkana aada looga yaqaano wadamada aada hore u maray xagga dhaqaalaha xagga technologiga xagga aqoonta xagga nolosha bini aadamka wax walba qeyb sare kaga jira kuna jira dee maxaan ku dhahay european unionkana ka mid ah marka magaca ay leedahay galbeedka sweden ay ku leedahay iyo adduunyada kaleba iyo iyadoo european unionkana ka member weyn oo xoolo badan gelisay lacag badan oo iladu leedahay bay gelisay european unionka waxaa suurto geli karaysa marka hadday dowladan cusub ee timid ay sii adkaato ay sii joogto inay ka qayb geli doonto oo amba iyaduba ay horseed u noqon doonto inay inta kale european unionka ku jirtana qaarkood ay soo geliso arrintaa maskaxda falastiin in la aqoonsado way suurto geli kartaa waan gartay su-aashan sinaba ugama tegi karo horta axmed ismaaciil samater dee mowqifkiisa siyaasadeed imika waa la garanayaa marka su-aashan waxaan ku weydiinayaa as scholar sidii nin aqoon-yahana kuma weydiinaya sidii nin siyaasiya arrinta somalilan ay ka damacsan tahay soomaaliya arrintan oo kale waxraada ma ku yeelanaysa waa runta haddee anigu somaliland waan raacsanahay laakiin dee haddana waxaan hay isku haystaa weli inaan ahay qof scholara oo intay taagtaydu tahay dee runta ka sheega meel alla meeshii la joogo marka su-aasha adii haddaan ka jawaabo waxa weeye dee somaliland qadiyadeedu maaha mid ciyaar ciyaar ah waxa weeye mid aada u culus haddii laga dhabaynayo adduunyadu inay somalilan garato inu inay tahay waddan gooni u baxay oo taariikh cusub samaysanaya dee waxyaabo badan baa ku waajiba oo hawlo waaweyn baa hor yaalla oo waxaa ka mid a hawlaha waaweyn in somalilan ay si cilmiyeysan u dhisto doodeedu waxa ay tahay si cilmiyeysan inay u dhisto laba inay doodaasu ay ay ay gacanta ugu jirto dad qaadi kara oo adduunyada garanaya halka la geynayo iyo sida loo geynayo iyo xoolihii la gelinayay waa cambaign culus oo weyn weeye ciyaar ciyaar maaha in lagu aqoonsado oo dowlad cusub noqoto oo ka qayb gasha adduunyada dowladaha ka taagan shaqo culus weeye marka strategigii lagu gelayey ee hawshaa lagu keenayey ayaad weli moodaa somalilan inaanay si buuxda uga soo bixin inta aan taa la helina u malayn maayo inay u suurtageli karayso inay adduunyadu aqoonsato